toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa labada ciyaaryahan ee soomaaliyeed ee dhowaan guulaha kala soo hoyday ciyaarihii olombikada ee lagu soo gebagabeeyey magaalada tokiyo ee dalka jabaan cabdi nageeye iyo bashiir cabdi ayaa kaalmaha labaad iyo saddexaad galay iyagoo weliba iskaashanaya tartankii maarathonka ee dalkaasi lagu soo gebagabeeyey labadiinaba marka hore kusoo dhowaada barnaamijka waxaan jecelahay in mid walba taariikhdiisa oo kooban oo dhinaca ciyaaraha uu ku bilaabo marka hore adiga oo ridwaan aada kuu salaamaya iyo dhammaan ummadda soomaalida dhegeysanaysa meel kasta caalamka joogto magacaygu waa bashiir cabdi waxaan joogaa waddanka belgin waddanka belgin waxaan imaaday labadii kun iyo labadii markii waddankii la joogay ama africa la joogay orodka iyo waxaas dee wax haddaynu soomaalinaha aynu aynu aada u naqaanay maaha haddii jira qof ordi jirana hal qof dee soomaalida intaa leeg hal qof oo kale ya laga heli jiray sidii cabdi bilo cabdi oo kale markaan joogay waddankii ama markaan belgian imid marna kuma rajo weyneyn ama marna isma lahayn waxaad noqonaysaa qof orodada fudud sameeya waa garta kubad kubad aan aada xaysiin jiray sida dhalinyarta soomaaliyeed nin kasta uu kubadda uxiiseeyo ka dhuuban ka buuran mid kasta uu kubadda uxiiseeyo orodka waxaan bilaabay labadii kun iyo waxaan bilaabay toddobadii ayaan bilaabay sanadka bacdi labada kun iyo sideediina dadka soomaaliyed dhalinyarta soomaaliyed ordeysay markaa orod ku jiray baan wala bartay sida mofarax oo kale cabdi dnegey oo kale maadaama oo brussel ka dhacaysay horyaalka yurub uu ka dhacayay meeshaasana joogay oon u daawasho tegay dariya ay ahayd inaan cabdinageey iyo la kulmo iyo mafaarix iyo aan barano markaasoo orodka dhiirigelin iyo aan sii helay dee motivation badan markaan arkay dhalinyar soomaaliyeed oo rajooyin fiixfiican meelo fiixfiican kaalimo fiixfiican ka galay ciyaaraha lagu qabtay brussels waddankayga markaas motivation badan iga dhalisay markaas maalinka laga bilaabo cabdi cabdinageyna maalinkaasas baranay markaas adduunka dee maanta unbuuna arkayaa oo cabdinagey anagoo rag soo dhintay oo waxaana isla soo dhintay baan nahay waayahay bashiir aad baa umahadsan tahay aan u gudbiyo cabdinageye hawlo assalaamu calaykum dhamaan wadan dhegeysanaysay adigaba wala saas oo kale horta kow aniga holna waxaa soo galay sagaashan iyo lixdii inkastoo dan aan ka tegay oo syria soomaaliya kulaakidan soo noqday labada kun iyo shantii dana kusoo laabtay waxaa la dhahaa orodkana waxaa bilaabay labada kun iyo toddobadii afar bilood ka bacdi markaas ciyaarahaas yur yurubta oo yaryarka ah juniorka waxaa labaatan labaatan jirka hoose isku qaybgelaya tasayan bashiir isku baranay maxamed faarax nawuju asagoo horgooweyn kaas uga qaybgelaya mustafa maxamed oo kale sweden asna uu joogay akaas wada baranay marka orodkaasa ku bilaabay muqdishona ku dhashay soddon loo jira ah waayahay aad baa umahadsan tahay marka su-aasha kale aan jeclahay inaan labadiina idi weydiiyo laba dal oo daris aad u ordeyseen waa belgiumka iyo holland haddana soomaaliya tihiin guushiina dadka inta badan soomaalidu aada ayay usoo dhaweeyeen marka sidee looga hadal hayaa labada dal guusha aad soo hoyseen idinkoo weliba isgarabsanaya aan ku bilaabo bashiir wallahi aada loo hadalhayaa haddadan cabdi nageya intaasoo interview lahaa mashquul buu ahaa xaggan sidoo kale marka belgin iyo holand waxaa la odhan karaa waa laba wadan oo darisa laakiin barban anagu isku hal wadan baa nahay markay noqoto luuqad ahaan dhaqan ahaan sportigo kale orodkao kale marka laga hadlayo waa laisku kala xisaabiyaa markaas labadaba wadanba aada loo hadalhayaayo waxaa aada usu jiitay ficiladii dhiirigelintahay waa cabdi muujiba caalamka aada soo jiitay oo waxaa loo doortayba the moment of the olympic olympic waxay bilaabatay afar labaatankii bisha july waxay socotay adigu saddex wiil waxa ku dhawaya socotay marka anagu maalinka u dambeysay orodkii lagu soo xidhayay oo maradoonka loo yaqaano ayuu ahaa marka adigu marka maalinkaas taariikhaad dhigteen
taariikhdaas adduunka gashay motivationka cabdi soo socay leeyahay oo dhiirigelinta badan isiiyey anasa booskis axaad kusoo galay ayaa adduunka aada u soo jiidatay oo la hadalhayaa faransiiska midiyahooda ugu weyn tusaalahaan oo kale shalay baan dhegeysanaya oo maadaama beji deganahay dee qaybna waa faransiis qaybna waa waa luuqadda holan bay ku hadashaa marka wararka faransiiska daris ka soo baxa aada loo xiiseeyaa holland iyo belgium geeday beerteen midhahoodii bay hadda cunayaan bay dheheen waaya cabdi nageye aan adigana kuusoo gudbiyo wallahi walaal waa sidoo kale waa waa wuxuu ficil dadkana soo jiitay annagana horta hadda waxayna ku laabtay ficilkaasna anagu markaas la ordaynay waxay naga aad uun waxa tababarka horta badanaan kusama jirnay oo badanaa hata tababarka bashiir oo iga fiicnay oo gruubka bashiir anaa kusoo biiray shan bilood ka hor marka saas ina hirgelin jiray ila soco ha harin haddii kale waqti kaa qaadan sarti inaga daba timaadid marka traininga igu adkaa bilowgii marka annaka tii uun aan samaynayna oon tababarka oo kii haraba oo xataa markii haddii ladii oo soddon iyo laba markii la maraayay maraan anigu wax yar wax yar niyad inta meel kala aaday aan waxaan arkay toban mitir ayadoo ii dhexeyso bashiir iyo wiilkii kale iyo mid spanishna la socday taasna bashiir gacanta igu haatiyey waxaan soo xasuusta marka tababarkii cabdi hadda hore ka xir inta waqti waqti yahay sidaan markii adnan oo hore uga xiray oo aan aan gaab aana siin marka anaku ficil waxayna la ahayd oo caadi tababarka gadaalna markuu bashiir igu dhahay cram cramna waxa waaye markuu muruq oo qofta uu ku boodayo marka anaa soo xaday labada kun iyo sagaal iyo tobankii xataa markaa national record anoo ku ordaya orod ka dhacay holland rotterdam soddon iyo saddex marka la maray cram ay qabtay cramka marka orodka inta xooli waan ku socdo waan ku soco karaa lakin haddaa wax yar ku diro way soo qabanaa soo markuma dari kartid marka saasun bashiirsaas taas haysa isagana karamkaas hayay oo muruq haddii orodka wax lagu daro inuu saas baak muruq kusoo baxayo oo halkaas maba sii dhaqaaqi kartidba waayahay si wanaag kenyaankiina orodka ma dhaqaajin anigiina waa sugnay marka waxay waxay noqotay ficil weyn xilli olympic iyadoo lagu jiro nin kasta tiisa ka fikirayo nin kasta caanimadiisa ka fikirayo inuu inuu inaan iska fikiro marka anaga waxay waxa walaatinimo saaxiibtinimo iyo tababarnimadeena ku jirta uun aan sameynay dad badan waxay u arkaan in soomaali ahaan aada isugu hiilinayseen idinkoo haddana haysta maaragtay laba dal dhalashadooda arrintaas bal ka waran bashiir aan ku hormaro soomaalida waxaa tidahdaa iskaashato ma ma kufto markaas dee anigu weligan aan soo kaashanayni cabdi isu sheegay de anagu anagoo soomalisla oo meel kasta ku meelo kala kala joogna ma horta isla soconaayo oon iscaawinaa isdhiirigelinaa ani waxaa xasuustaa wallahi cabdi baa ii sheegi doona sanadkay ahayd maraan ethoopia isla joognay labadayda waa midna lacag nagu filmaan haysan in aanu qolqol ku karaysanno hal qolaan wala karaysanay hal sariir baan wala seexan jirnay waa kala jeedsan jirnay si ay noo deeqdo sariirtu ma labada kun iyo saddex tobankii mise laba kun tobankii afar tobankii marka wakti fara badan aa isla soo marteen wakti badan isla soo marnay haddana markii dambe cabdi iyo xagkeeni u wareegay groupkeeni la tababaranayay isagoo dee groupka la tababaranay aanu xidhiir dee maalin kasta lahayn haddana nasiib wanaag maalin dhaweyta dhexdaasuu nala soo xidhiiray aniyo mo wuxuu yidhi dee group soomaalinimo ah inaynu aynu samayno oo group soomaalinimaa wugi jiray oo mudana team la yidhahdo mo farxa asaasay marka teamkaasu kusoo biiray saasuu coachka iyaga ugu soo wareegay marka hadda ciyaaraan olympic ka hor aniyo isagu aad baan isula soo jajabnay oo faransiiskaan joognay buraha faransiiska familigayga ana arkin aduga about eight weeks familigayga maana arkin meelo baan ku xaraysnayn marka halkaasaan ka duullay oon ka tagnay waddanka jaban waayahay bashir waa mahadsan tahay aan usoo noqdo cabdi nageeye marka laga hadlayo tartankan hal nin oo kenyan ah kiboje ayaa idinka horreeyay labadiina kale dabcan kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaada kala gasheen markaad eegto guushiina ilaa xad dhiirigelin intee la eg ayay u noqon kartaa ay kula tahay dhalinyarada soomaaliyeed ciyaaraha jecel ee laga yaabo inaanay helin fursadaha aada hesheen labadiina adaba dhalinyaro badan ayaad soo socoso oo wadamo qurbaaji u wada orda oo ayagana wada bilaabeen lix sano shan sano kahor afar sano kahor oo intaasna annakana arkeen siba maxamed faaraxna sii arkeen oo aada u badan hadda aniga bilad silfarahan keenay bilada labaad laakin axmed maxamed maxamed axmed adishab oo canada ah sana silfar keenay toban kun mase shanta kun ahayd oo aad wax aad u adag ah in in la keeno laakiin maadaama anagu ficilkan uu caan naga sii dhigay ayaa kiisi la ilooba sana biladoosa asagoo soomaaliya sus bilad ku keena dhalinyaro badanad ayaa jirta oo ciyaarihii bilaaday nala soo xiriiraya in orodkiyaan bilaabay maxaan sameeya inkastoo waxna badan aan ku dhowniyo claab tag qofa qofa mid wiil soomaali kula soo ku dhahay inina ordaan waan ordaa lugtada lug kala hor dhigina dhumana ma ahan laakiin wax ma ahan reception cunto cunto la karin aan u diraya ma ahan marka waa inaan marka badan waxaan u qoraayo war kilaab tag kilaabka kuusoo dhow tag yurub waddan ilbaxo waaye kilaabyaha meel kaska jira laga qayb geli karo saas tababaro ku raadso loo kala warska adaa fahmi doonee si fiican dhalinyaro badan ayaan inspiration unoqonay kuwa Soomaaliya insha Allah inspiration inaan noqono waan jecelnahay dalkeena Ilaahay nabad nooga dhigo saan ayagana inta nabad u tagno aan u caawino waayahay aan Bashiir siiyo isna
waa saa cabdi sheegay waxaan rajaynaynaa inaan de inayn annaga un wax noo ahayn dad dhalinyaro badanna ay dhiirigelin doonto annagaba su cabdi sheegay row medalka wax sababta anu orodka ku bilownaa hayd moofaraxo adduunka cashuur dhigay markaa aragnay baa xanuustay dawlad soomaaliyeed ba hadduu taas samayn karay dadka waxaa idiin diiday markii dambana isagaa aada noo soo gacan qabtay oo motivationna siinayay waxaa sidoo kale aada iyo aada ugu mahad celinayaa shirkad soomaaliyeed oo aniga bashiir ahaan sponsoria go-aan adag gaadhay oo tiri shirkadaha adduunka ugu waaweyn go-aamada contractyaasheeda laleeyihiin mid lamida baa rabnaa inaanu ku samayno marka waa dabshiil iyo east african bank east african bank oo kamid ah dabshiil group marka waxaan leeyahay dee tusaale annago xaggan orodka tusaale uga nahay dadka soomaaliyeed iyaguna xagga business ahaan ay tusaale uga yihiin cabdirashiid ducaale aadaan ugu mahad celinayaa markasta dhalinyarta ubada uu la garab taagan yahay taageertiisa waayaha waa mahadsan tahay cabdi nageeyaan usoo noqdo dad badan oo soomaali ah ayaa baraha bulshada isku weydiinaya maxaad soomaaliya ugu ordi weyseen marka bal ka waran arrintaas
walaadankas waxaan is leeyahay halkay ku noolaayeen mageed hoostiisa soomaaliya xaaladiisa xaaladiisa waa la ogyahay dhowr sano ka hor dowladdan ka hor waxaan maqli jirnay maanta elaboorkiyaa la furay labaatan shan sana ka bacdi maanta dekadiyaa la furay labaatan shan sana ka baxdi maanta jidaa la dhisay labaatan shan sana maanta baarlamaankiyaa la dhisay oo eridiis iyo dameerada ku hoydaan aa la furay marka dal saas usoo kabanaya macquul maahan de inahu daruur ammaankii iyo waxaa lailayaaba macnaha dirqi lagu helay marka in hay-ad sport habayso iyo wasiir sport kawarhayo iyo in inay jiraan macquul maba ahanba anaguna qurbahan qurbahanimid anakoo yaryar halkaanaan orodka ku bilaawna anaga waxna ka garanayn halkaanaanu ku kala baranay orodkii oo kasoo bilaabnay junior labaatan ilaa sagaal iyo toban jirku kahos labaatan jirku ka hooseeya aan kasoo bilaabnay marka madhaysa hal maalin tigid inta jarto xamar ka dego ayaan soomaaliya ordayaa hadda xataa maanta haddaan go-aansano inkastoo maanta qaranka soomaaliya uu fiican yahay iyo dowladdii soo kabanayso haddii maanta aniga bashir aan go-aansan inaan soomaaliya oradno saddex sano waa inaan sugno maalinkaad dalbagtid saddex sano ayaa sugaysaa soddon soddon laba jir ama soddon iyo shan jir anoo ah inaan soomaaliya uga qayb galo marka iskama bedeli karta xataa dhalashada waayahay
inaan dadka role model u noqono dad kalena nagu daysadaan oo ilanakan handoyti markaan orodka joojina xataa aan raacidi karno dhalinyartaas oo trainka ma dhisi karno garoomo u dhisi karno insha allah waayahay ugu dambeyn aan waktigan ugu nahayaa waxaan kusoo gebagabeynayaa bashiir cabdi bashiir maxaad kula talin lahayd soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo wasaaradda sportska ama guddiyada olombikada soomaaliyeed si loo helo mustaqbalka dhalinyaro ku guulaysata ciyaaraha ka dhacaya dunida
waxaan kula talin lahaa de in dhalinyarada lala dadaalo dhalinyaro badan hataa haddaan kusoo noqdo hadalka cabdi kaga dhawaajiyey dadka odhanaya dadka dee dad lasoo saartay oo wadana soo saartay dad dadka ka hadal ka keenaya waxaan odhan lahaa boqol cabdi cabdinegeiyo boqol bashir cabdi baa soomaaliya jooga oon jansi haysanin ay ku ordaan kuwaas jansi ma la siiyo inta kuwa dad kale soo saarteen la fiirinayo aniga waxaan kula hadlaya etoobiya dhalinyaro badan baa nala joogtay oo soomaaliya ka timid oon ognahay inay ordi karaan marka wasaaradda ciyaaraha sportiga soomaaliya waxaan kula talin lahaa inay dee adduunku isbedelaya sportigu macno weyn buu ku fadhiyaa sportigu waa sport has the power to change adduunka oo dhan ba dee adduunka o dhan buu bedeli karaa dhibaatada waddankeena taalla o dhan ba sportigu bedeli karaa haddii sida saxda loo isticmaalo markaas sportigu macno weyn buu leeyahay dadku isu keenaa dadku markay isku yimaadaan ay hadalkii iyo ay wax isweydaarsadaan wax badan baa isbedela fikrado badan oo qofka haddayna soo imanin dee fikradihii isma isma weydaarsan kartaan marka horta bal dadkii waxa isu keenaya waa sport markaas ha lagu dadaalaan odhan lahaa dhalinyar badan baa jirta oo haddii la garab galo annaga naga sii fiicnaan kara markaas taasaan aada ugula talin lahaa waayahay aada iyo aad baa umahadsantihiin labadiinaba waana idiin hambalyeynayaa mar kale aada u mudan tahay walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdi nageeye iyo bashiir cabdi oo ah laba ciyaaryahan oo soomaaliyeed oo dhowaan guulo kala soo hoyday ciyaarihii olombikada ee lagu soo gebagabeeyey magaalada tokiyo ee dalka jabaan inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wooda lihiidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo